bismillaahi raxmaan raxiim waxaa lay dhahaa maymuun cali cabdiraxmaan muuse waxaan deganahay buuramingis waxaan dubayaa xabad kalluuna bismillaahi raxmaan raxiim wiil baa iga xanuunsan dhakhtar buu ii yaalaa een, wuxuu ii yaalaa sanad iyo dhowr bilood wax tabarana waa u waayey meel kastana waa la maray darbaan geeyey haddeera u dambaysay habeen xalaybu ila soo hadlay wuxuu yidhi moobeelkii aan wax iigu soo dirayseen iyo lacagtiiba waa layga qaatay waxaana istaara ma jiraan dee alxamdulilah muslimiinta waxaan ka codsanayaa meelay joogaanba madaxda iyo wadaadada muslimiintuna ay soo fiiriyaan xagee joogaa marka wiilkaas eh, ka xanuunsan wiilka iga xanuunsan wuxuu yaallaa dhakhtar tribriyaal buu yaallaa intaa sanu yaala halkaa halkaa wuxuu yaallaa sanad sanad buu yaala sanad buu yaallaa wiilkaaga muxuu qaban jiray marka hore wiilkaygu wuxuu ahaa wiil iska yar oo guriga jooga oo canjeerada anigu u dubo markii hore tana wuxuu yidhi hooyay xamaal baan doonayaayo yeman buu joogay yeman buu ka tegey halkaasuu galay alxamdulilah dee intaasoo rafaadana wuu maray dhibtaasa igu daran wax kaloo hadda meesha ii yaalla ma jiraan dhakhtarka in layga caawiyaan rabaa dhakhtarka uu ii yaallo muf- een, sawirkiisina waad aragtaan waa yahay eh, magaciisa saddexaan mana la wadaagi kartaa magiciisa soo saddexan waa la cabdulaahi nuux cabdilaahi Nur, waa yahay Eh, da'diisu waa intee sano dadiisu waa lix iyo toban jir waa yahay eh, markii ugu dambeysay boosaasuu ka tegay baan filayaa
wasaasuu garowga wuxuu joogi jiray meesha la yaago yaman buu joogi jiray yaman buu ka jaanqaysan jiray yaman buu ka tegey waa halkaa ka tegey dee waa kaa yaman buu ayaama ka shaqeeyey ayaamo aan badnayn buu ka shaqeeyey dhowr bilood buu ka shaqeeyey
waa yahay eh, dadka soomaaliyeed ee madaxda ku dhagaysanaysa iyo dhammaan dadweynaha puntland maxaad fariin u diraysaa farriin waxaan u dirayaa inay wiilka iila caawiyaan oo daawada ii siiyaan oo dhakhtarka iiga bixiyaan oo wixii awooda oo nin walba ii tari karo ii soo qabto xagee lagala soo xiriiri karaa marka eh, wixii eh, dadku awoodaan ay kugu soo diri karaan lambar iyo akoomba lambarkaygu fura toddoba afartan iyo laba sagaashan toban weeye kana koonkaan hooyo halkaasuu saarayay macankayga inkastaan lambarda kala qoon u tag hooyo waa yeelaan ahay